asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan saaxiibyaal halkan waa dalson kusoo dhawaada qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah baarlamaanka dalka u k oo dood ka yeeshay aqoonsiga somalilan iyo dowladda oo mowqifkeeda caddaysay taliska booliiska gobolka banaadir oo xalay howlgallo qorshaysan ka fuliyay qaar ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir xilli ay kordheen weerarada qaraxyada ah guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka koonfur galbeed oo maanta magaalada baydhabo ku dooranaya shan kursi oo golaha shacabka baarlamaanka khubarada dhanka amniga ee soomaaliya uu caddeeyey in khilaafkii u dhexeeyey madaxadaha dalka ay sabab u tahay amni darrada magaalada muqdisho jenaraal xuud oo ah jenaraalka ka soo horjeeda maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo wadahadal ugu socda magaalada beledweyne xilli la sheegayo inuu kusoo wajahan yahay muqdisho wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dowladaha reer galbeedka oo lagu baaqay in ruushka cunaqabateyn ay saaraan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo arbacaha taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha koowaad ee january sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen warka subaxnimo kuwooda ugu waaweyn cabdinaasir maxamed maxamuud ayaana idinla socodsiin doona axmed haaji ayaa farsameynaya faahfaahinta qodobada aad maqasheen kusoo dhawaada saaxiibyaal baarlamaanka dalka u k ayaa dood adag ka yeeshay aqoonsiga maamulka somalilan dhankalna dowladda dalkaas ingiriiska ayaa mowqifkeeda caddaysay iyoena xuseen washington ayaa faahfaahinaya baarlamaanka dowladda ingiriiska ayaa dood dheer ka yeeshay arrinta aqoonsiga somalilan dooda oo ahayd mid dhinacyo badan oo ay xildhibaanada isaga tageen qadiyadda somalilan iyo sidoo kale sida dowladda u k ay ka yeeleyso ayaa waxa ay socotay muddo ka badan hal saac xildhibaanka ayaa waa xildhibaanka dooda geeyey baarlamaanka dalka ingiriiska ayaa intooda badan la dhacsanaa dooda uu soo bandhigay xildhibaan jefin wilson oo ahaa xildhibaankii aqalka horgeeyey mooshinka ka doodista aqoonsiga somalilan jefin ayaa waxa uu baarlamaanka sharaxaad dheer ka siiyey horumarka ay somalilan ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo dimuqraadiyadda isagoo intaa waa isagoona arrimo badan oo u soo dariishaday sababta uu ku doonayo in dowladda u k ay aqoonsato somalilan xildhibaanka ayaa intaa ku daray in xaqiiqda aan layska indhatiri karin islamarkaana aysan dowladda britain ku qaadan waa aysan dowladda britain ku qaadan muddo dheer oo kale sidii ay u aqoonsan lahayd soomaaliya waa somalilan sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in mooshinkan uu yahay mid uu ku doonayo in aqoonsi ugu raadinayo somalilan oo ay ka doonayso in dowladda u k ay aqoonsato somalilan wuxuuna xildhibaanka doodiisa inta badan uu ku saleeyay sidii dalka u k u aqoonsan lahaa somalilan oo sheegtay inay ka galo soomaaliya inteeda kale dhinaca kale dowladda britain ayaa waxa ay caddaysay mowqifkeeda ku aadan aqoonsiga ay dowladda u k ka doonayso inay siiso somalilan war ka soo baxay waa war ka soo baxana rahdaya wasiirka arrimaha dibadda ee afrika u qaabilsan dowladda britain ayaa waxa ay ku caddaysay mowqifkeeda ku aadan aqoonsiga somalilan dowladda u k war ay soo saartay ayay ugu hadashay arrinta taagan ee aqoonsiga somalilan xilli baarlamaanka dalkaas oo maalintii shalahayd uu dood ka yeeshay arrinta somalilan wasiirka arrimaha africa ee dowladda britain ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa barkeeda twitter-ka waxay ku sheegtay in dowladeeda ay mowqifka joogto ay ka taagan tahay arrimaha xiriirka darajada somalilan dooda aqalka baarlamaanka waxay hoosta ka xariiqaysaa mowqifka aan mowqifka aan isbedelin ee dowladda u k ka taagan tahay arrinta somalilan waa howl u taalla soomaaliya iyo sidoo kale somalilan in ay dowladda federaalk soomaaliya ay go-aan ka gaaraan mustaqbalkooda waxaan sii wadi doonaa arrimaha aan kaga taageerayno labada dhinac ayaa lagu yiri qoraalka ay barteeda twitter-ka soo dhigtay wasiirka arrimaha africa ee dowladda u k
sanid xuseen washington taliska booliiska gobolka banaadir ayaa xalay howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen qaar ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir xilli ay kordheen weerarada qaraxyada ah waryahay faadumo cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
mid lagu sugayo ammaanka ah magaalada caasimada muqdisho ayuu ahaa howlgalkan iyadoona guud ahaan laysku soo maray goobaha baraha kontarool ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana markaasi howlgalkan ee hogaaminayey jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaana inta badan jenaraal farxaan uu howlgalkan ku micneeyey inay tahay mid ay ugu hortegayaan falalka lidiga ku ah ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana ay sii laba jibaari doonaan howlgallada caynkan oo kale ah ismaaciil siciid jaamac taliyaha saldhigga waaberi najiib cabdi abi taliyaha saldhigga holwadaag qoordiir taliyaha saldhigga hilwaa taliyaha qaybta bartamaha ahna taliyaha obareeshinada gaashaanla dhexe maxamed qadarsan boloolshe gaashaanle caligoob jooge taliyaha qaybta bari howlgalkan caawa laga sameeyey muqdisho qayb ayay ka ahaayeen waxayna saraakiishan ku dhex lugeynayeen qaar ka mid ah xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoo dhallinyaradana xaal wareysanayay saraya guuta farxaan ayaa dhammaan taliyayaasha faraysii xoojinta adeega ay shacabka u hayaan iyo in wadajir looga hortago dhibaatooyinka ammaandare ee mararka qaar dhaca sidoo kale inta lagu guda jiro howlgalka ilaa dhanka suuqa xoolaha ayaa laga fuliyey iyo xaafadaha soos ee degmada hilwaa mid mid ayaa loo baarayay gaadiidyadii kala duwanaa ee waddada isticmaalayay dadkii shacabka ahaa ee maraya halkaasi islamarkaana waxa ay booqdeen goobaha ganacsiga ku yaala gudaha magaalada taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole waxaan joogteen doonaa buu yidhi kormeerada iyo howlgallada caynkan oo kale ah waxau ku soo aadayaa howlgalkan iyadoo toddobaad gudaheeda ay dhowr qarax ka dhaceen magaalada muqdisho taasoo waxyeello ka soo gaartay dad fara badan iyadoona ay xusid mudan tahay in muqdisho ay isku diyaarinayso doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtinimada faadumo cabduqaadir xasan raadiyahay tv-ga dalsan magaalada muqdisho
mahadsanid waryahayaga faadumo cabduqaadir xasan haytaasi ahayd guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo waxay ku dooranayaan shan kursi oo golaa shacabka ah waryahayaga saleemaan xuseen alcadaala ayaa faahfaahinaya
waxaa maanta lagu wadaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay in lagu qabto doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo deegaan doorashadooda ay tahay deegaanada koonfur galbeed kulaasaha doorashadooda maanta la qabanayo ayaa ka mid ah hooyo toban kursi oo guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ay shaaciyeen koodii bishan waxaana shanta kursi ku lolami doona xildhibaano horay u fadhiyey kuraasta iyo kuwo doonaya inay hadda ka mid noqdaan golaha shacabka baarlamaanka kooyo tobanaad ee dalka ilaa boqol erko ah ayaa kursigiiba codayn doona kuwaas oo dhowaan tababar loo soo gebagabeeyey waxaana kuraasta maanta doorashadooda ay dhaceyso ay ka dhacayso magaalada baydhabo ay kala yihiin kursigaas umadiisu tahay hob boqol konton iyo lix oo uu ku fadhiyo cali cabdi cusmaan balse ay ku tartami doonaan maxamed aadan maxamed iyo maxamed ibraahim isaaq kursiga labaad waa kursiga ay sumadiisu tahay hob boqol toddobaatan iyo lix oo uu horey ugu fadhiyey maxamed mursal maxamed boorow waxaana ku tartamaya cabdixakiim mustaf ibraahim iyo maxamed mursal maxamed boorow oo isagu afartii sano ee lasoo dhaafay horey ugu fadhiyey kursiga saddexaad waa hob boqol siddeetan iyo afar oo uu ku fadhiyo xasan cabdinuur cabdi oo ay ku tartami doonaan maxamed cabdulaahi cali xasan cabdinuur cabdi oo isagu hore u fadhiyey iyo maxamed xuseen mukhtaar kursiga afaraad waa kursiga sumadiisu ay tahay hob afartan iyo lix oo ay ku fadhiisay raaboco sheekh nuur kaas oo ay ku tartami doonaan maxamed wardheere aadan iyo musharax kale oon la shaacin kursiga ugu dambeeya ee shanaad waa kursiga sumadiisu ay tahay hub sideetan iyo shan oo uu horay ugu fadhiyey shariif maxamed cabdulaahi waxaana ku tartami doonaa isla shariif maxamed cabdulaahi iyo musharax kale oo aan la xaqiijin si kastaba haatee maamulka koonfur galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyey ee fuliya heshiiskii doorashada ee sagaalkii bishan ay magaalada muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran kadib shir qaatay lix maalin oo uga socday magaalada caasimada ee muqdisho
weli waxaad la socotaan warka subaxnimo dalsana muqdisho soomaaliya jenaraal xuud iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan ugu socdaa wadahadal maalmo qaatay ka oo meel xasaasi ah maraya wadahadalka waxaa lagu sheegay inuu yahay sidii loo soo afjar lahaa khilaafka ka taagan magaalada beledweyne una dhexeeya maamulkii shabeelle iyo jenaraalka oo si weyn u diidan hogaaminta madaxweyne cali guud abi xuseen tan iyo markii doorasho ka dhacday magaalada jowherna uu kusoo baxay jenaraal xuud iyo taliyaha ciidamada lugta ee soomaaliya jenaraal maxamed haliil bixi ayaa maalmahanba magaalada beledweyne duleedkeeda kulamo gaargaar ah iyo kulamo foolkafool ah ay yeelanayaan ayagoo markaas uga hadlaya sidii arrimahan loo qaboojin lahaa haddaba afeenka golaha kacdoonka ee hiiraan shaafici maxamed yuusuf oo dalsan u warramay ayaa sheegay oo wararkii ugu dambeeyey in wadahadalku meel xasaasi ah marayo islamarkaana dhinacyadu ay weli wadahadalku ay sii ballaarin doonaan maalmaha soo socdana ka qaybgelayaan dadka kale ee odayaasha dhaqanka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yidhi horta anagu nin sargaal ciidanaan ahay waxaa isweerarana waa saraakiil qaran aan mas-uuliin aan mas-uul u ahay waxaana mas-uul iga saaran wuhi qaranka iyo gobolka iyo deegaankaba maadaamaan ahay taliyihii ciidamada lugta mas-uuliga iga sawire saraakiisha isweerare dhammaan jarnaal ilaa korneyl inta dhexaysa ciidamada labada dhinac waxaa kala hogaaminaya saraakiil aan anagu taliyahoodii ahay dadkoodii deegaankaana xaquuqa ka maqan ay sheeganayeen dadkii deegaanka alla qabaa inay ka maqan tahay waxa laysku haya waa siyaasada weli laakiin ana waxaan rabaa weli saraakiishii di qaran oo darajada intaan isla soo gaarnay inay isweeraraan inaan kala hor istaago ama mas-uuliyad iga saaranta taasaana iga saaranta weli wixii siyaasada guddi igu darsada weli kumiti waxaa qoraalkiina soo qaata madaxweyne farmaajo idigiina kala hadla laakiin ana waxaan taagan weli ciidamada qaranka wixii loo abuuray shaqadooda inay qabsadaan dambo dad ama siyaasad ku haya ama deegaanka waxa tabanayo inayna weerar dambe ku qaadin intaasoo kaliya noo cadeey anaga horta mar kastaba wadahadal diyaar baanu haynay laakiin waxaa la yidhi ninku dilay lagama dacwooda la yidhi laakiin ninkii imbaan mar kastaba aniga hirshabelle waa iftilnay cid noo dhexayso oo si toosa noo kala garkaado meel hawuda aan tabanayna aan kala khaladnaan raadinay laakiin anagu haddana waa sheegaynaa mar labaadna kugu cadaynaynaa waxaan la kulmi doona maahan la fadhiisan doona hirshabelle maahana waa dowladda dhexe dowladda dhexana iyadoo isteega iyo annagaba wax tabanaba ayadaa mas-uulaga ah ayadaa la rabaa marka inay iswaafido jarnaalku laakiin wuxuu noo ballan qaaday anaga waxay siyaasadoo kala tabanaysiin inaad xaruntii dalka laga idinku kii horgeeyay ciddaa ka tabanaysiin aan madaxweynaha qaranka u gudbiyin
dhinaca kale warar oo soo baxaya ayaa sheegaya in jenaraal xuud maanta uu kusoo wajahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si uu wadahadal ula yeesho madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya urada dhanka amniga ee soomaaliya ayaa caddeeyey in khilaaf u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya si gaara madaxweyne farmaajo wasaare maxamed xuseen roble ee sabab u tahay amni darada caasimadda magaalada muqdisho xilli ay kordheen weerarada qaraxyada oo lala beegsanayo mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka shacabka ah haddaba qabiil hore dhanka amniga cornel yuusuf xuseen dhankad oo markaasi ka mid ah saraakiishii hore ee milatariga soomaaliya ayaa markaasi sheegay in madaxda ay sabab u yihiin kala qaybsanaanta heedaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya
jawabta waa ugu soo laaban lahaa buu ku jiraa midda labaadna madaxda qaranka aragti ahaan sida loo wajahayo amniga waa lagu kala aragti duwan yahay wasiirka amni wasiirka amniga iyo ma wada shaqeeyaan iyo gobolka banaadir ma wada shaqeeyaan wasiirka gaashaandhigga iyo ciidamadii uu madaxda u ahaa ma wada shaqeeyaan waxyaabaha marka keenay oo sudhaca amniga ku yimid iyo qaraxyada isa soo taraya howlaha
kornel yuusuf xuseen nagad oo kamida saraakiisha hore militariga soomaaliya codkiisa wuxuu u dambeeyey guud ahaan warkii subaxnimaad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho ee qayrtan dhegeystaaya warkan kiisa intaa ku kulmi doona sidaas nabadgelya
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel